iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ayaa dhallinyaro soomaaliya oo ku nool dalka britain gaar ahaana magaalada london waxay toddobaadyadii lasoo dhaafay halkaasi ka wadeen mashruuc lacag ururin ah oo loogu talagalay in lagu afuriyo dadka masaakiinta ee ku nool meelo kala duwan oo dalka soomaaliya ah ololahan ayay dhallinyaradu ugu magac dareen walaal afuri haddaba cabdulaahi nuur maxamed colombo ayaa qadka telefoonka kula xiriiray bashiir mursal ciise oo ka mid a ragga howshan bilaabay wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida arrintani ay ku bilaabeen walaal afuri waxay ka timid kelmadii halheeskii ahaa walaal baro cayaarihii xagaaga ee ka dhacayay waddanka sweden markaan kasoo noqonay cayaarihii nin oo walaalkii ah oo cumar muxudiin macalin la dhaho ayaa already maalmihii ugu horreeyey ramadaanka bilaabay inuu buug inta qaato oo dadka dhaho maxaad ku afurinaysaa walaalkaa waxaana hadafkeena ahaa magaalo kasta oo sponsor noo jooga ama ambasador sidaan ku magacaabnay safiir bashiir mursal marka waxaad bal iga warantaa qaabno noocee ayaad lacagaha u ururisaan waxaan ururinaa lacagaha laba qaybood qaybna dadka haddii aysan soo gaari karin waxaan siinay account ku qoran yahay cumar muxdiin oo ah u k seven ee ka furan olympic xawaalada la dhaho olympic teeda kale waxa annaga aan jeclaysanay in aan baaldi inta aan qaadano qoraxda anakoo sooman inaan dariiqyada ka aruurino lacagta aan ugu jecelnahay weliba oo ah sunuuda qof toban baan iyo shan baanna siiyo wuu ku fiican yahay alxamdulilah laakiin annaga targetkeena waxa waaye lacagta pennigeska ah iyo tempiska jarjarka qofka jeebkiisa ku jirto alxamdulilah waxaan aan aan garanay inay tahay lacagta ugu tayo badan oo binaadan uuna siin karo marka lacagahan aada ururisaan sideebaad marka ku gaarsiisaan dadka u baahan gaar ahaan kuwa gudaha ku nool
isla dadkii yabooha sameeyey iyo qaar aan ku kalsoonnahay oo already ku maqan soomaaliya annagaan naqaana inay reer london ama denmark ay yihiin ay joogaan dalkii hooyo ayaan iyo meelo kula xiriirnay oo dhaanay jaarkaaga qofka dabka uga dansan yahay annagaa daarayna noo soo sheega gala xaafadaha noo soo sheega famiilada qoysaska dabka ka dansan yahay oo tabaaleysa tabarteena ma weyna laakiin waxaan u malaynayaa boqol dollar oo maalin ramadaan ah qof gacantiisa soo gashay uusan ka filanaynin walaalkiisa ama eedadiisa ama ninay isku qaraaban yihiin oo qofka soo diraya magaciisa la dhaho walaal afuri inay tahay wax qaaliga mashruucan marka ma waxaad ugu tala gasheen keliya bisha ramadaanka mise waxaa qorshaha idinku jira inaad sii ballaarisaan oo lacagaha aad ururisaan aad gaarsiisaan dadka u baahan ee gudaha jooga su-aal weyn waaye waana su-aasha maalin kastoo dariiqana lagu weydiiyo waayo dad badanaa jecel inaan sii wadno walaal afuri waxaan rabnaa inaan ka howlgalno bisha ramadaan meel kasta aan joogna adduunka oo bisha ramadaan aan ka dhigno bil farax badan oo qofka maskiinka ah uu ku talagalo lacag uu ka filanaynin dad asaga ay isku cid yihiin walaalihii walaalahood soomaaliyeed adduunka meeshay ka joogaan inay daryeelkooda ay qayb ka qaataan waxa ayaan daraha inaa aan ka xunnahay inaan arrintan aan bilaabin ramadaankii hore iyo kii ka horreeyey laakiin kan soo socda ilaahay hadduu nafta nagu simo shacbaankaba waa ka howlgalaynaa wadamada dibadda aan ku noolnahay magaalooyinka guud ahaan dalka britain arrimahan ma ka fulisaan horta waxaa ugu xoog badan degaanka qoomiyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka ingiriiska magaalada london waxaa kaloo jira xaafado badan oo london dad badan soomaali degan yihiin manchester waana loo degan yahay birmingham waana loo degan yahay lester waana loo degan yahay meelaha annaga ma aanan gaarin sababtaan ku gaari weynan waxay tahay bacdamaa shaqadatuna ay tahay shaqo volunteer ah in ay dadka jooga goboladaas ay iyakana la soo xiriiraan ayna weydiistaan haddii ay doonayaan inay baaldiga nala nala qaadaan laakiin gabar joogta magaalada manchester kheyr allaha siiyo waxay nala soo xiriirtay nala soo xiriirtay shan bari ka hor baaldigeedii way wadataa kaasi waxa uu ahaa bashiir mursal ciise oo ka mid ah dhalinyaro wadda ololo markaasi dhaqaale loogu ururinayo oo lagu afurinayo dadka masaakiinta ah ee taagta daran ee ku nool meelo kamida soomaaliya cabdulaahi nuur maxamed colombo ayuu u waramayay